nabadgelyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegeysanayaan waxaan idinku salaamayaa magaca eebe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faray aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada barnaamijkeennu waxaynu ka soo qaadanay sheekooyinka uu qoray nebi muuse bal raximahullah uu ku qoray kitaabka towraadka suban waxyaalahaas kadib ereygii ilaaha buu nebi ibraahim bal raximahullahu ugu yimid muuqaasha ahaan isaga oo leh ibraahimow habaqin anigu waxaan ahay gaashaankaaga abaalguudkaaguna aad buu u weynaan doonaa oo nebi ibraahim bal raximallahu wuxuu yidhi rabbiyow waxaad ii siin doontaa rabbiyow maxaad isiin doontaa waayo anigu caruur la-aan baan sii socdaa reerkayguna waxaa dhaxli doonaa ciise reer oo ahaa reer dimishaq oo ibraahimna wuxuu yidhi bal eeg aniga imaa aad siinin faracan oo mid gurigayga ku dhashay baa ii dhaxlaya bal eeg ereyadii rabbiga u yimid isagoo leh ninkanu kuma dhaxli doono laakiinse waxaa ku dhaxli doonaa wiil aad dhali doontid oo diibadduna u soo bixiyey oo ku yidhi bal samada fiiri oo xidigaaga hatiri haddaad tirin kartid oo wuxuu ku yidhi sidaa oo kaley farcankaaga ahaan doonaan haddaba waa kuwan magacyadii walaashiis walaashii israa'iil oo masar yimid ninkii nin weliba oo reerkiisu waxay la yiida yimaadeen yacquub hawiin iyo kuwa yahuudda iskaar iyo solomon iyo benjamin iyo dhan iyo naftali iyo gaad iyo cashaar oo dadkii ka soo go-ay xanjaadkii yacquub oo dhammu waxay ahaayeen toddobaatan qof yuusuf masarna masar buu markii horey joogay yuusuf iyo walaalihii iyo farcankaas oo dhan way wada dhinteen oo reer bani israa'iil waa bateen oo aad bay u kordheen wayna tartameen oo aad iyo aad bay u xoogeysteen dhulkiina way ka buuxsameen haddaba masar waxaa ka kacay boqor cusub oo aan yuusuf aqoonin markaasuu wuxuu dadkii ku yidhi bal eega dadkii reer bani israa'iil waa aniga waa naga badan yihiin wayna naga xoog weyn yihiin kaalaya aynu si caaqili ah ula macaamiloone waaba intaasoo ay tarmaan oo ay markuu dagaal dhaco cadowyaasheena inoogu darmadaan oo intay inala diriraan ay dalka ka baxeen haddaba sidaa daraaddeed ayay niman madax weyn dhigeen si ay culubtooda uga dhiibaan oo waxay fircoon u dhiseen magaalooyin wax lagu keydiyo oo la yiraahdo fatom iyo racmees markaasey inkastoo ay aad u dhibeen haddaba aad bay u sii tarmeen aad bay u faafeen reer oo reer bani israa'iil awoodooda ayay la murugeysanaayeen oo masaariintii waxay reer bani israa'iil ku caqabeen inay qaxar ku adeegaan oo waxay naftoodii ku dhiibeen laxweyn aad uga adag oo ahayd dhoobo la qaso iyo labeen iyo howl kasta oo beeraha laga qabto oo howl kasta oo ay ku qasbeen inay qabtaan way ku qarxi weeyeen way ku qarxi jireen markaasaa boqorkii masar wuxuu la hadlay mas-uuliyiinkii cibraaniyada ahaayeen oo midkooda magaceeda shifraax la odhan jiray inta kale magaceeduna fuwaax la odhan jiray oo wuxuu ku yidhi markii aad u muulinaysaan naagaha cibraaniyada oo dhan aragtaan oo aad aragtaan iyagoo gambarka umusha fadhiya haddii uu wiil yahay waa inaad dishaan haddaysan gabadh tahay waa ina ha iska noolaato laakiinse umulisooyinka ilaah bay ka cabsadeen mana aysan samaynin wixii boqorkii masar ku amray ee way badba caruurtii labka ahayd markaasaa boqorkii masar u yeedhay umulisooyinkii markaasaa boqorkii masar u yeedhay umulisooyinkii oo wuxuu ku yidhi maxaad waxaan u samayseen oo aad u badbaadiseen caruurtii labka ahayd markaasaa umulisooyinkii waxay fircown ku yiraahdeen maxaa yeelay naagaha cibraaniyeedu lamid ma ahaan naagaha masriga oo waa ka dhaqso badan yihiin oo intii aan umulisooyinku u imaan bay umulaan haddaba ilaah si wanaagsan buu u sameeyey umulisooyinkii dadkiina way waa tarmay oo aad bay u xoogeysteen oo waxay noqotay in ilaah umulisooyinkii reer reero u yeelay maxaa yeelay ilaah bay ka cabsadeen markaasaa fircoon wuxuu dadkii iisi ku amray oo ku yidhi wiil kasta oo dhasha waa inaad webiga ku tuurtaan laakiinse gabadha kasta waa inaad badbaadisaan taasi waa sheekada ku qoran buga towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullah dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku dhiirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku dhiirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsadaa darbanqaaliyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesitaacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsadaa darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsadaa darbanqaadiyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo daraday iqraay nafta daalane lay daran jacayl waa u diirnaxo araday iqraynatadaalare la ildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay
kaysoo dartaan afku daalane darataa intanan muu diirnaxdo kaysoo dartaan afku daalane darataa intanan muu diirnaxdo muu diirnaxdo may gaadhahay
daraday iqraynatadaalare la ildaran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraynatadaalare la ildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay
haldoorkii rageen afku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel haldoorkii rageen afku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel waa deeqila
ducaysanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa kugu doogsate ducaysanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa kugu doogsate daa'ima u guda
haldoorkii rageen afku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel haldoorkii rageen afku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel waa deeqila
ducaysanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa kugu doogsate ducaysanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa kugu doogsate daa'ima u guda
kaysoo dartaan afka daalane darataa intaran mau diirnaxdo kaysoo dartaan afka daalane darataa intaran mau diirnaxdo mau diirnaxdo may gaadhahay
daraday iqraynatadaalare la ildaran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraynatadaalare la ildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay
kaysoo dartaan afka daalane darataa intaran mau diirnaxdo kaysoo dartaan afka daalane darataa intaran mau diirnaxdo mau diirnaxdo may taatahay
daraday iqraynatadaalare la ildaran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraynatadaalare la ildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo